الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار sida abu hureyra iyo abi saciidin alkhudri radi allahu tacaala canhuma ay ka warinayaan rasuulka salawaatu اllahi wasalaamu calayh wuxuu oranayay sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dila ila diluh imaamun caadil وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه xadiidka isagaa bukhaariiyo muslim iyo keyrkoodaba waa soo saarayaan imaam malik kitaabkiisa muwaa ayuu ku warinayaa imaamu abi daawuudin ayaalis iyo axmed ibnu xambal iyo ragga la midkaana masaaniiddooday kusoo saarayaan sunankana waa warinayaan xadiid saxiix ah weeyaan dawaawiinta islaamka dhammaan ku sugan waana xadiid cadiim ah labadii riwaayadoodna mashhuur ayuu ku yahay wabidaati riwaayada abi hureyra radi allahu tacaala canhu wa ardaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ishaarayaa xadiidkan isagaa toddoba qof in ilaahay subxaanahu wa tacaala carshigiisa ay harsanayaan maalinta ilaahay carshigiisa mooye meel kale oo la harsada aynan jirin fawaaid aada u tiro badan ayaa laga qaadanayaa xadiidkan isaga ah waa marka hore rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu caddeeyey sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dila ilaa diluh toddoba qof in ilaahay haraynayo maalinta harkiisa mooye har kale uunan jirin macnaha meesha ku jiraa waxay tahay waxaa iman doona maalin khalqigu ay dhammaan qoraxda wada taagan yihiin dhammaantood qoraxda ay wada taagan yihiin ilaahay cidduu hargeeyo mooye cid kaloo harsanaysa aynan jirin ciddii ilaahay maalintaa ka hargeliyo unbaa hargelaysa inta kale laakiin cadceedda iyo qoraxda ayaa duban doonta qoraxda dunidu oo aan naqaano markii kuleelaha uu jiro inaan loo adkaysan karaynin ka waran iyadoo intaa ka dhow sida nebigu ishaaray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ay qofka u gaari doonto qadara miil uu nebigu ohanaya xadiidka abi hureyra saxiixa ahaa aada iyo aad ay ugu soo dhowaan doonto qoraxda ayada axaadiidka qaarkeedna nebigu uu ku tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dhididkii ka da-ay korkiisa inuu dhulka hoos u geli doono toddobaatan dhudhun isla markaana uu dhididka isagaa kor soo aadi doono sida daadkii calaa xasab insaanka isaga ah xagga sayi-aadkiisa ayuu qofku u gaari doonaa qof buu lugaha u gaaraya qof buu jilbaha u gaari doonaa iyo lowyaha qof buu u gaari doonaa bawdada iyo meelaha la midka qof buu afka u gaari doonaa saacadda khalqigu ay dhibaatada ku sugan yihiin ee alle uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala fi lqur'aani alkariim dhowr aayadood oo ka mida rabbi ku kala ishaaray subxaanahu wa tacaala alle uu yihi yowma yajcalu lwildaana shiiba waa malin dhallaankii ka dhigi doonta ciroole alle uu yihi subxaanaه wa tacaala watadhalu kulu murdicaةi cama ardacat watadacu ya ayuha الnaas alle uu ka tilmaamay subxaanaه wa tacaala markii uu soo bilaabay ina zalzalaة الsaacati shayءu caظiim yowma alle uu yihi subxaanaه wa tacaala gilgilashada saacaddu aad iyo aad ba arinkeeda cadiim u yahay tadhalu kulu murdicaةi cama ardacat وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناaس سكاrى وma هم بسكاrى ولkiنa عdاaب اللhi شhdيد waa maalintii uur lahayd ay uurkeeda dhigi doonto tii wax nuujinaysayna ay kay nuujinaysa ilmaha yaraa ay halmaami doonto maalinta ayadaa dadka aad moodaysid buu rabbi yihi سubحaanaه وتaعaaلى وتrى الناaس سكاrى وma هم بسكاrى kuwo wax lagu skraamo soo cabay qofka sakhraanka ah siduu u dhacdhaco ee uunan waxba oga war u haynin ee miyirkiisa u maqan yahay ayaa khalqigu miyirkooda u maqan yahay suurtagal ma aha hooyo ilmihii ay dhashay inay isaga dhaqaaqdo waxa islaan uur leh uurkeeda ka soo ridi karayaana wax sahlan ma aha marka rabbi wuxuu yidhi subxaanah wa tacaala maalinta ayadaa cadaabka ilaahay baa shadiid ah waxaa heerkaa gaarsiinaya khalqigu waxa weeyaan waxay arkayaan sida riwaayadaha qaarkood ay tilmaameenna maalinta jahannamo ayaa waxaa lagu dhegan yahay malaa'igtii toddobaatan kun oo xarig ay hayaan iyaduna ay soo baxbaxsanaysaa khalqiga usoo baxbaxsanaysa iyagoo maxshar ka taagan aabbaheeni aadam ahaa laga soo bilaabay ilaa qiyaami saaca wixii khalaa'iq ahaa ee bini aadan ahaa meeshaasaa la ysugu wada keenay jinnigiina waa la keenayaa iyo insigii labadiiba khalaa'iqdii kale oo dhanna ilaahay waa keenaya yowma waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala cadligiisa ilaahay uu muujinayo subxaanah wa tacaala loo kala garsoori doono khalaa'iqda ilaahay maalinta noocaas ah ee shiddadeeda wax la koobi karaya howlkeedu uusan ahayn ee in badan ilaahay qur-aanka inooga warramay subxaanah wa tacaala ee axaadiidta nebigu ay ishaareen salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cadad aad iyo aad u tiro badan maalinta ayadaa khalqiga ilaahay subxaanah wa tacaala qaybo ka mid a yaan warba u hayninba waxaa dhacaya oo iyagu marti ah oo ilaahay marti u ah subxaanah wa tacaala dhibaatadaas iyo hawshaasoo dhanba aynan haysanin waa dadkii ilaahay subxaanah wa tacaala dariiqiisa ku toosnaa ee rasuulka caleyhi salaatu wasalaam axaadiistiisan uu ku ishaari doono ee laga helay sifaadkan xadiidkan wuxuu tilmaamayaa waa toddoba qodob weeyaan laakiin waa ka badan yihiin toddobadaa keliya maaha culimmada islaamka qaybo ka midana waxay isku dayeen inay ururiyaan qaar baa ilaa toddobaatan gaarsiiyey xadiidku toddobu ishaaraya laakiin siday u ururinayeen ilaa toddobaatan miyay gaarsiiyeen sida imaam suyuuti raxmat ullahi tacaala caleyh tamhiid ulfurush kitaabkiisa ugu magacdaray raxmat ullahi tacaala caleyh laakiin inta badan axaadiidta uu soo ururinaya ilaa toddobaatanka qaybood uu gaarsiinayo waa axaadiid ama mawduuca ama daciifa siday u badan yihiin inta ka sax noqotay insha allah haddii ilaahay subxaanah wa tacaala yiraahdo waanu dul istaagi doonaa qaybqayb haddii ilahay raalli ka noqdo wixii ilaahay fursad inoo siiyo subxaanah wa tacaala lidaalika culimmada islaamku markay isku dayeen inay ururiyaan imaamu abi shaama addimishqi raxmat ullahi tacaala caleyh ayaa gabay isagu uu toddobada khislo ku tilmaamayey soo koobay isagoo odhanaya wa qaala nabiyu lmustafaa sabcatun ina sabcatan yudiluhum allahu alcaziimu bidilihi muxibun cafiifun mutasadiqu wabaakin musallin walimaamu bicadlihi toddobadii xadiidka uu sheegay buu gabaygaa kusoo koobay kadib waxaa dabagalay imaamu alciraaqi raxmat ullahi tacaala caleyh waxbuu ku daray xaafid ibni xajar oo ardaygiisa ahaabaa dabagalay qaybo kale toddobaka afar iyo toban buu gaarsiiyey imaamu suyuuti baa yimid intaa kale ayuu ku daray raxmat ullahi tacaala caleyh wahaakada ilaa casrigeennan culimmada joogta qaybo ka mid ay isku dayeen inay uruuriyaan calaayati xaal haddaba qolooyinka iyagaa waxay yihiin martidii ilaahay subxaanah wa tacaala wa xaqu calى اllahi an yukrima dayfa sida xadiidkii mucjim طabraani alkabiir ku sugnaa ee sanadkiisu xasanka ahaa rasuulku uu ku yihi salawaatu اllahi wasalaamu calayh ilaahayna waxaa xaq loogu yeeshay dushiisa inuu martidiisa karaameeyo inin qofka hadduu masaajidkii soo galo ee uu masaajidka yimaado waa martidii ilaahay weyaan gurigiisuu joogaa ilaahayna martidiisa waa karaameynaya subxaanah wa tacaala maalinta qiyaamaha ilaahay subxaana wa tacaala qolooyinkan martibay u yihiin qolooyinkaana ilaahay waa karaameynaya subxaana wa tacaala ilaahay waa karaameyn doonaa subxaanahu wa tacaala haddaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi sabcatun yudiluhum allahu fii dilih toddoba ilaahay baa hareynaya harkiisa harka ilaahay uu hareynayo subxaana wa tacaala xaggee ka yimid fii musnad alimaami axmed bni xambal iyo musnadka abi daawuudin alطayaalisi wagayri dalik riwaayadda laga warinaya salmaan alfarisi wain kana fii isnaadihi dacf kulli waxay tilmaamayaan fii dilli carshi in ay harsanayaan carshiga ilaahay subxaanah wa tacaala waana sida saxa ah weeyaan macnuhu ma aha fii dili اllahi caza wajal ilaahay harkiisay harsanayaan sabcatun yudiluhum اllah toddoba ilaahay baa haraynaya fii dilih yani fii dili carshihi weeyaan ee ma aha ilaahay diligiisa subxaanah wa tacaala maxaa yeele haddii la yidhaahdo fii dilihi fii dili اllahi caza wajal meeshaa waxaa kufri baa ka imanaya ka ratibmaya sababta oga ratibmaya waxay tahay ilaahay subxaanah wa tacaala waxaynu naqaanaa manhajka iyo caqiidada ahlusunna waljamacana ah ilaahay subxaana wa tacaala waa alla sareeya wax ka sarreeyana aynan jirin laakiin haddii la yidhaahda ilaahay har buu leeyahay maxay ammaanaysa adigu gormaad har yeelato markay cadceeddu kaa sarraysa wey marka ilaahay makhluuqaad baa ka sarreeya noqonaysaa subxaana wa tacaala makhluuqaad baa ilaahay ka sarreeya noqonaysaa taasina kufri weeyaan ma banaana riwaayadda musnad axmed iyo musnad abi daawuudin iطayaalisi siday tilmaamaysa iyo riwaayadda salmaan alfarisi ee iyadoo ku sugan saciid ibnu mansuur fii sunani uu ku warinaya wagayri dalik ayaa waxay tilmaamaysaa ibn abi shayban musanafkiisu kusoo saarayay waxay tilmaamaysaa fii dili carshi sidaasaana sax ah riwaayadda musnadkana waa sax weeyaan sabcatun yudiluhum allahu fii dili carshi toddoba ilaahay baa haraynaya carshigiisa hoostiisu ilaahay gelinaya subxaana wa tacala carshiga alleh yay hoos harsan doonaan yowma laa dila ilaa diluh maalinta ilaahay carshigiisaa mooyaane meel kale oo la harsado aynan jirin meel kaleo har leh oo la harsan karaa ma jirto qolooyinkan iyaga waa wufuud alle weeyaan subxaana wa tacaala waa duyuuf araxmaan weeyaan halkaasaa ilaahay geynaya subxaana wa tacaala waxa khalqigan kale dhibaato haysata ee walwal haysta ee walbahaar haysta war uma hayaan rasuulku yihi alayh الsalaatu wasalaam maalintaa waa maalin qofka uu ka cararayo cid walba allana siduu ishaaray subxaana wa tacaala yowma yafiru اlmarءu min akhiih wa umih wa aabihi wa صaaxibatih wa banih maxaa kaloo la yihi wa fasiilatihi alatii tu'wih waman fi اlardi jamiica uma yunjih cid walbu maalintaa ka cararayaa qofku hawshaa iyagu hawl u taalla maaha marka hawshaasi hawl u taalla ma aha warna uma hayaan waxa dhacaya dushaasay ka eeganayaan war uma hayaan maxaa yeelay waa qolo alle subxaanahu wa tacaala uu marti qaaday ilaahayna waa karaameynaya martidooda subxaanahu wa tacaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka bilaabay toddobadoodaasi imaamun caadil ka ugu horeeya waa imaam caadil ah weeyaan imaamku waa hogaamiyihii weeyaan ama madaxweyne dheh ama amiir dheh ama boqor dheh waxaad ku magacawdaba kan ummadda horkacaya ee caadilka ah ee ku cadaaladfalaya xukumkiisa kaasaa loola jeedaa xukumkiisa ku cadaaladfalaya sida alfaadda qaarkeedna ay tilmaantay aynu ishaari doonno haddii ilahay raalli ka noqdo imaamun caadil waa imaam caadil ah rasuulkana calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofkaas inay mas-uuliyad weyn saarantah xadiidka cabdullahi bni cumar ee bukhaari iyo muslimba ay soo saarayeen ayuu rasuulka wuxuu ku ohanayay salawaatu اllahi wasalaamu caleyh markuu tilmaamayey kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih dhammaantiin waxaad tihiin kuwo wax la raaciyey mid walbana waa la weydiinaya wixii la raaciyey oo maxaa ka mid ahaa waxa alimaamu raacin wa mas-uulun can raciyatih imaamka iyo hogaamiyaha iyo horjoogaha muslimiinta waa raaci weeyaan iyagaa la raaciye wa mas-uulun can raciyatih waana la weydiinaya raciyadiisa qofka ilaahay subxaanah wa tacaala mas-uuliyad u dhiibay waa weydiin doonaa ilahay maalinta qiyaamaha subxaanah wa tacaala waa maalin marka ilaahay subxaana wa tacaala uu la xisaabtamayo cumar bn khaaab baa laga wariyaa isagoo odhanayay radi allahu tacaala canhu wa ardaa waxaan ka baqanayaa haddii daafaha muslimiinta ciraaq iyo meelaha la midka ah dajlana waa la yidhaahdaa oo ciraaq ku yaala riwaayadaha qaarkood iyo lafyada qaarkoodna waxay tilmaamaan ilaa maa waraa annahar halkaa haddii dulmi uu ka dhaco inuu ilahay ii xisaabiy aan ka baqanaya subxaana wa tacala maxaa yaele mas-uuliyaddeeda isaga haya waa inuu la socdo weeyaan mas-uuliyaddeeda ilaahay isagu u dhiibay subxaana wa tacaala marka wax lagu orda ma ah waa wax laga cararo weeyaan qofka mas-uuliyad loo dhiibayna dubixa bikayri sakiin sida nabiga inoo sheegay alayh isalaatu wasalaam waa la gowracay sakiin la-aan midi la-aan baa la gowracay nefka bahashan digaagga la yihahda ugu tabar yar haddii qoorta la qabto saa loo kala gooyo ka war waa silic iyo saxariir weeyaan ka waran qofkii weynaa marka haddii inta qoorta la qabto intii kalena xarig lagu xiro sidaa loo kala gooyo macnaheeda saas weeyaan mas-uuliyadda lagu dhiibay heerkaasay ka dhigan tahay cinda allahi caza wajal sida nebigu ishaaray salawatu اllahi wasalaamu caleyh rasuulkana calayhi salaatu wasalaam xadiidi cali wagayri dalik wuxuu ku ishaarayey alqudaatu halaath dadka iyagu qudaada ahee xukaamta ah saddex weeyaan qaadiyaani fi nnaari wawaaxidun fi ljanna laba ka mida naartay gelayaan mid ka midana jannadu gelayaan saddex marka loo qeybiya labaa naar gelaysa hal baa jannada ka gelaya waa midka koowaadee naarta gelaya waa mid jaahil ah jahligiisii iyo dimuqraadiyadiisii iyo wixii la midana ummaddii ku xukumay naartuu gelaya ahlu naar weeyaan ka labaad waxa weeyaan qof xaqii aqoonsaday oo yaqaana kitaabka alle garanaya subxaanah wa tacaala iyo xaqnimadiisii laakiin dhinac maray wax ka xoog badiyeyba isagu kaasina fi naar weeyaan ka saddexaad ee jannada gelaya xaqii buu gartay xaqii buuna wax ku kala saaray kitaabka alle iyo sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kaasi ayaa jannada gelaya yihi nabiga alayh isalatu wasalaam kaasaa jannada gelaya marka imaamuna caadil jannada alluu gelayaa subxaanah wa tacaala carshiga alluuna harsanayaa maalintaas carshiga alle ayuuna harsanayaa ka labaad wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam washaabu nasha'a fii cibaadati اllahi caza wajal ka labaadi waa dhallinyaro shaab dhallinyaro ah nasha'a ku barbaaray fii cibaadati اllahi caza wajal ilaahay cibaadadiisa ilaahay cibaadadiisa ayuu ku barbaaray salmaan alfarisi markuu ka warramaya lafdigiisa waynu tilmaami doonaa wuxuu odhanaya quwadiisii iyo shabaabnimadiisii iyo dhammaan wuxuu ku bixiyey fii cibaadati اllahi tabaaraka wa tacala fii mardaati اllahi caza wajal lafdi kale wuxuu odhanayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay waa la cajaba subxaanah wa tacaala shaabun laysa lahu sabwa qof dhallinyaro ah oon dhacdhac lahayn qof dhallinyaro ah oo xumaanta kabaa'irta ka fog ilahay waa la cajaba subxaanah wa tacaala wanaaggiisa iyo khayrkiisa qofkaas qofka dhallinyarada marka ku toosan ilaahay dariiqiisa subxaanah wa tacaala ee ku barbaaray ilaahay raalligelintiisa subxaanah wa tacala wax la heli karaya maha shaabun nasha waa qof dhallinyaro oo ku barbaaray nasha-u waxa weeyaan amaamudka iyo barbaaritaanka hore fii cibaadati اllahi caza wajal ka saddexaadna waa warajulun qalbuhu mucallaqu bilmasjid bilmasaajidna lafdiyada qaarkood baa odhanaya saxiixa ku soo arooray waa qof qalbigiisu ku guntan yahay masaajidada ilaahay markaasuu nebiga sii fasiray wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu caleyh ida kharaja minhu xataa yacuuda ilayh meel allaal iyo meeluu joogaba qalbigiisa wuxuu had iyo jeer waxa ku guntan waxay tahay ama u xiise qaba waxay tahay waa masaajidka alle subxaana wa tacaala hadduu baxo waa usoo laabanaya markiiba walidalika xaafid ibn xajar iyo keyrkiisa markay tilmaamayeen fii fatxi ilbaari xadiidka markuu ku sharaxay wuxuu odhanayay macnaha loola jeedaa waxay tahay yuqiima asalawaati alkhamsa biljamaca salaadaha shanta ayuu ku oogaa jamaacada taasaa loola jeeda leanna salaadii duhur hadduu baxay tii casar buu usoo laabanaya tii casar hadduu baxayna tii maqrib buu usoo laabanaya maqribka hadduu baxayna cishihii buu usoo laabanaya haddii cishihii uu baxay oo gurigiisa tagayna hadhow fajirkiibaa keenaya qalbigiisa waxa ku guntan waxay tahay mar walbaba masaajidadii alle weeyaan maxaa yeeley masjidku waa beyt ilaahay weeyaan qofka ilaahay gurigiisa ka caado dhigtana ilaahay wuxuu ku abaalmarinaya inuu carshigiisa harsado maalinta qiyaamaha aayaddii qur-aankeed baa ilaahay oga markhaati kacay subxaana wa tacaala qofka isagaa iimaan inama yacmuru masaajid allah man aamana biاllahi walyowmi اlaakhir waxaa camiraya masaajidada alle waxa weeyaan qofka rumeeyey allah iyo maalinta aakhirada allah iyo maalinta aakhirada qofka rumeeyey oo keliya ayaa camiraya masaajidada alle subxaana wa tacaala dadka noocaasa ayaa camiraya masaajidada ilaahay ama xadiidka imaam tirmidi uu warinayo iyo xaakim musadrigiisa uu kusoo saarayo inkastoo imaam tirmidi uu saxiix ku tilmaamaya iyo xaakimba laakiin sanadkiisa dacfi baa ku sugan abi saciidin alkhudri radi allahu tacala canhu ardah inuu nabiga yiri laga warinaya salawaatu اllahi wasalaamu caleyh ida ra'aytum الrajula yactaadu fi اlmasaajid fashhaduu lahu biliiman xadiidka isaga daciif weeyaan lakiin aayadda qur'aanka ayaa inaga kaafinaysa maxaa yeele macnihiisa aayadda qur'aanka ayaa ishaartay oo alle uu leeyahay subxaanahu wa tacaala inama yacmuru masaajid allah man aamana biاllahi walyowmi اlaakhir qofkaasi iimaan baa ilahay oga markhaati kacay subxaanah wa tacaala inuu alle iyo maalinta aakhiradaba rumaysan yahay qofka afaraad marka waxa weeyaan warajulaani taxaabaa fi اllahi ijtamaca calayhi watafaraqa calayh laba qof oo isjeclaatay waxay isu jeclaanayaan alle dartii ay tahay labadiyeeda qaarkood waxay odhanayeen uxibuka fi llah sidaas inay isku yihaahdeen ilaahay baan kuu jeclahay subxaanah wa tacaala dana ka dhaxeeya iyo howlo ka dhaxeeya iyo qaraabanimo ka dhaxaysa midnaba aanay jirin waxa isu keenay ay tahay ilaahay subxaanah wa tacaala alxubu fi llahi baa isu keenay ilaahay jacaylkiisa isu keenay subxaanah wa tacaala intay wada nool yihiinna jacaylka allay ku wada nool yihiin haddii ay kala tagaanna oo midkood uu dhinto ama adduunyadii lagu kala dhaqaaqana waxay ku kala tegayaan waa jacaylkii alle weyaan subxaanah wa tacaala iyagoo isjecel ijtamaca calayhi wa tafaraqa calayh ama ijtamaca ala dali faijtamaca calaa dalik waftaraqa calayh arrintaasay ku kulmayaan kuna kala tegayaan kashanaad wuxuu yihi rasuulka calayh isalaatu wasalaam warajulu tasadaqa bisadaqatin waa nin isagu sadaqaystay sadaqa xooluu haystaa ha badnaadeen ha u yaraadeen xoolaha isaga ayuu sadaqaysanaya sadaqa bisadaqa sadaqadii wuu sadaqaysanayaa laakiin siduu u sadaqaysanayo ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam kama dhigin sadaqa caadi ah waa ku xeel dheeraanaya macnuhu waa maxay culimmadu waxay yidhaahdeen waa karata sadaqati sadaqadiisa aada u tiro badan markaasuu nebigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam sadaqadiisu siday u badan tahay faakfaaha xataa laa taclamu shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh waa qarinayaa sadaqadii waa ku xeel dheeraanaya ilaa aysan bidixdiisu ogaanin waxa midigtiisu bixinayso inaan midigta lagu sadaqaysta bidixdiisa ma oga waxa midigtiisu bixinayso oo qofka deeqsiga markaynu tilmaamayno niraana labadiisa gacmood isma oga taasuu nabiga alayhi salaatu wasalaam tilmaamaya uu leeyahay xataa laa taclam shimaaluhu maa tunfiqu yamiinu gacantiisa bidix ma oga waxa midigtiisu ay nafaqaynayso siduu ugu xeel dheeraanaya sadaqada ayada ah siduu ugu xeel dheeraanayo sadaqada ayada ah ka lixaad wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ayaddu qur-aanka haydna kaasi way tilmaamaysaa lafdiga shanaad oo alla uu leeyahay subxaanah wa tacaala in tubdu sadaqaati fa nicm maa hiya wain tukhfuuha wa tu'tuuha alfuqara'a fa huwa khayru lakum haddii sadaqadii aada muujisaan in tubdu sadaqaat sadaqadii aada bixinayseen haddaad muujisaan ama meel calan ah ka bixi dadko dhan ay wada joogaan ama iyadoo lagu arkayo miskiin gacanta ugu rid ama siday doontaba ha ahaato alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala in tubdu sadaqaat fa nicm maa hiya aad bay u nicmo leedahay laakiin wain tukhfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa haddii aada qarisaan intaad qarisay ood ku xeel dheeraatay qarinteedii baad weliba maskiinka adiga u keentay maha inu isaga kusoo doontay taasaa fa huwa khayrun lakum marka idin khayr badan sadaqaba sadaqada kale intay ka qarin badan tahay waa ka khayr badan tahay culimada mufasiriinta waxay yihaahdaan isma diidana ayaddu waxay ishaaraysaa sadaqadii calanka ahayd sida zakadii oo kale ah waayo ma qarin karaysid iyadu waajib weeyaan lagugu leeyahy sida salaadaba aadan u qarsan karaynin salaada duhur iyo casr iyo maqrib iyo cishi iyo fajar maxaa yeele inaad jamaaco ku tukatid baa lagaa rabaa inaad calan u tukatid baa lagaa rabaa sidaadan u qarin karaynin yaadan zakadan u qarin karayn maxaa yeele waajib ilahay ku saara weeyaan in tubdu sadaqaati fa nicmaha iyadaa loola jeedaa wain tukhfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa fa huwa khayrun lakum marka la leeyahayna waa sadaqadii tatawuca ahayd iyadoon lagu arkaynin inaad hoosta miskiinka ka siisid isaga hadduusan ku ogaan karaynin ood yeeli karaysana waaba kasii fiicanta siday salafku ahayn ridwaan اllahi tacaala calayhim ajmaciin zayn alcaabidiin caliy ibn اlxusein ibn caliy bn abi aalib yaa la yiraahdaa radi allahu tacaala canhuma canhum ajmaciin sadaqadiisu axay ahayd sadaqa khafi ah magaalada madiine uu ku noolaa dad badan baa kula noolaa aanan ogeyn maalin walba waxay heli jireen risqigooda maalinta ay cunayaanoo masaakiin ah ama agoon ama araamil ah gurigooda hortiisay loo dhigaa habeenkii cid u dhigtana ma oga lama ogaanin ilaa maalintuu dhintay un baa la ogaaday radia allahu tacaala canhum ajmaciin yani siduu u qarin jiray salafku ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin qofka miskiinka ah hadday awoodi karayaan isagoo hurdo inay ugu guntaan faraqa iyo wixii lamida waxay heli karayaan waa yeeli jireen maxaa yeele inuusan ku ogaanin waxaan ilahay baad ugu dhawaanaysaa subxaana wa tacaala allana waa tuu qur-aanka inoogu sheegay subxaana wa tacaala inamaa nuطcimukum maxay yidhahdeen liwajhi اllah laa nuriidu minkum jazaan walaa shukura sheeg sheeg iyo abaalmarin iyo midna idinkama doonayno waxaan aan samaynayno o dhan waa liwajhi illah sadaqadaadu marka hadday sidaa tahay inaad qareysid yaa khayr badan oon lagu ogaanin xataa laa taclam shimaaluhu ma tunfiqu yamiinu naftiisii buu iska qarinayaa bidixdiisii ilaa inaan ogaanin wax midigtiisu bixinay suurtagal ma aha laakiin waxaa loola jeedaa bay yidhahdeen culimmadu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qofkaasi siduu ugu xeel dheeraanaya sadaqada siduu ugu xeel dheeraanaya sadaqadii yaa jirkiisii buu ka kala qarinayaa jirkaaga gacantaada bidixinaysan ogaanin wax midigtaada bixinayso suurtagal maaha inaan lacagtii gacantaada aad ku tirinaysaa gacantaada aad ku tirinaysaa marka suurtagal ma ah gacantaada midig waxay hayso bixinayso bidixdii inaan ogaanin suurtagal ma ah ee macnaha loola jeedaa waxay tahay waa qarinta siduu qofkaasi ugu xeel dheeraanayo nebigu sheegaya calayh isalaatu wasalaam rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi sidoo kale waxaa ka mid ah tan lixaad warajulu dakara allaha khaaliyan fafadat caynah qof intuu meel cidla a tegey ilaahay cadamadiisa iyo weynankiisa xusuustay kadibna indhihiisu ay shumeen oohin ilaahay cadamadiisii iyo weynankiisa khushuucii alle subxaana wa tacaala iyo cadamadiisii baa soo galay qalbigiisa dunuubtiisii ayuu xusuustay iyo tiro badnaanteedii ilahay hortiisa inuusan waxba u oolin buu arkaa waxa uu sameeyey tirobadnidiisa darteeda iyo dunu- dunuubtiisa waa iska ilmeeyey qofkii noocaas ahaa maxaa yeelay ciduu istusaya ma laha waa cidlo weeyaan dakara allaha khaaliyan baa la yidhi meel cidlu ilahay ku xusuustay war haddaan maanta ilaahay hor istaago dunuubtaydiina halkan lasoo dhigo allana mid wax halmaamaya uusan ahayn xisaab marka ay ka lumaysana uusan ahayn wax cajisgelinayana uusan jirin maanta hadduu ilaahay ii qabtiya iga celinaya ilahay cidna indhihiisii baa ooyey marka qofka noocaas ah ee sidaasi caadadiisu ay tahay ilaahay subxaanah wa tacaala maadaama uu meel cidla int intuu ilaahay ku xusuustay u ooyey maalinta qiyaamaha ilahi subxana wa tacala ooyin kale ugu dari maayo maadaama uu soo ilmeeyo adduunyada ku ilmeeyey tii aakhirana ilaahay ugu dari maayo subxaanah wa tacaala ee ilaahay carshigiisu hageynaya subxaana wa tacala halkaasu harsanaya ta toddobaadna nebigu wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu calayh warajulu dacathu imra'atu daata mansabin wa jamaal waa nin rag ahoo ay qof dumara u yeeratay qofkii dumarka ahaa ee u yeeratay laba khislaba way leedahay dumar loogu xisho waa midda koowaadee mansib bay leedahayoo qabiil iyo tol weyney ka dhalatay waa tan labaadee jamaal iyo qurux loo raacana waa leedahay reer la yaqaano wax lagu yaqaanaba ayay ka dhalatay quruxna ilaahay waa siiyey qofkay u yeeratay ee yidhi inii akhaafu allah maalinta naftiisa intuu hantay ilaahay u laabtay subxaanah wa tacaala ilaahay xusuustay mowqifka noocaasoo kale ah qofka istaagayna ilaahay subxaanah wa tacaala ma hoojinayo carshigiisuu geynayaa xadiidkii bukhaariyo muslim ba ay warinayaan rasuulka waatuu ka sheekeeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saddexdii nin ee godka ku xirmay reer bani israa'iil ee nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyago oo reerkoodii sahan u ah yaa habeenkii ku soo galay meel cidlaa la marayaa war caawa xaggeenu seexanaa war godkaa aanu galno godkii markay galeen habeen barkii yaa dhagax weyn oo dilandiloomaya afkii ka xiray afkii markuu ka xiray baa waxaa la yidhi lama riixi karayo waxba lama tari karayo meel looga baxa ma laha maxaynu samaynaa qof walba oo naga mida ilaahay ha ku baryo subxaanahu wa tacaala camalkiisii saalixa ahaa maalin camalkii aad samaysood ilaahay dartii u samaysay ilaahayow haddaan dartaada u sameeyey maanta waxaan ku sugannahay naga fiid ha yidhaahdo taana waa anwaaca tawasulka bannaan weeyaan nooc ka mid a anwaacda tawasulka ee ilaahay loogu dhowaan karayo laguna baryi karayo nooc ka mid oo bannaan weeyaan camalkaagii saalixa aad samaysay ee wanaagsanaa ilaahay dartii aad u samaysay ilaahu haddaan dartaada u sameeyey dhibaatadan ama shaygan maanta iga fayd kurbadan waa odhan karaysaa waa bannaanta nin baa ka mid ahaa marka xadiidka sababta aynu usoo qaadanaa wuxuu ahaa nin baa ka mid ahaa rasuulku wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ninka isaga ah markii isaga la marayay wuxuu yidhi ilaahayow gabar baan lahaa in adeertay ah xooluu lahaa isagu iyaduna faqiir bay ahayd abaar baa timid oo dadkiibay eber ka dhigtay xoolahoodii ilaa ay maalintii dambe isaga u timid gabadhu gabar aad iyo aad u wanaagsanna waa ahayd ilaahayna ku xiran subxaanahu wa tacaala quruxna leh isagii bay u timid oo waxay tiri war wax isii markaasuu yidhi ku siin maayo ilaa naftaada aada ii khaali yeeshid wuxuu doonaya uga waasino weeyaan waa adkaysan kari weysay gaajo iyo dhibaato haysata darteeda baahidii iyo dhibaatadii haysay baa waxay kalliftay inay jirkeedii sidii ku gado laakiin mar allaaliya markuu arrinta iyada ahayd damcay inuu sameeyo waxay tihi ilaahay ka cabso walaa tafud alkhaatima ila bixaqih khaatimkan isaga aana ha ha dilaacinin oo ha goynin ilaa xaqiisa mooye ilaahay ka cabso dib buu u istaagay xoolihiina waa siiyey waana isaga dhaqaaqay ilahay baa subxaana wa tacaala cabsidiisa darteeda ilaahu haddaan arrintaa dartaad u sameeyey dhagaxan isaga ah naga fayd ilahay waa ka fayday subxaana wa tacaala qofka xumaanta marka loola soo qasdo iyo markay soo doonato iyo isagoo heli karaya oo ay sahal u tahay hadduu ilaahay dartii oga leexdo arrintaa ayadaa ilahay waa ka abaalmarinaya subxaana wa tacaala ilaahay waa ka abaalmarinaya khaasatan qofka shaabka ah ee dhallinyarada ah ee sidaa lagu sameeyey ee loogu yimid inii akhaafu allaha raba alcaalamiin qolooyinkaa toddobada ee ilaahay carshigiisa harsanaya uuna ka mid noqonaya subxaana wa tacaala maalinta ilahay carshigiisa mooye meel kaloo la harsaday aynaan lahayn sida musanif bn abi shayba ku sugan saciid bnu mansuurna uu ku warinayo sunankiisa salmaan alfarisi radi allahu tacaala canhu ardaa saxaabigii jaliilka ahaa ayaa wuxuu u qoray abidarda inay labadooda nebigaa walaaliyey salawaatu اllahi wasalaamu calayh walaalayna ahaayeen run ah islaamkay walaalo ku ahaayeen had iyo jeerna waxay ahaayeen kuwo isxiriiriya nebiga calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine markuu yimid saxaabadiisa labalaba u walaaliyey salmaan iyo abidarda waa la walaaliyey abidarda iyo salmaan waa la walaaliyey abidarda reer madiine u ah salmaanna waa la walaaliyey labadoodii labadii markii la walaaleeyey walaalnimadaasi waxay ahaayeen kuwo xiriir u ah weligoodna waa isku xiriirin jireen maalin maalmaha ka mida marka abidarda wuxuu degay dimashik wuxuuna ku dugan yahay jazak allahu khayra wuxuuna ku dugan yahay waa dimashik weyaan qabrigiisu yahay masjid alumowiga dhabarkiisa halkaa wey qabrigiisu salmaan alfarisi baa wuxuu u qoray warqad isagoo odhanaya ina fii dili اlcarshi toddobada yani qolooyinka harsanaya ilaahay carshigiisa ogow abidarda oo ka faa'iideyso waxaa ka mid ah imaama muqsita imaam caadil ah wadaa maalin idaa tasadaq iyo qof xoolo leh oo markuu wax sadaqaysanayo akhfa biyamiinihi midigtiisa ku qarinaya can shimaalihi bidixdiisa ka qarinaya wa rajula dacathu mra'atu daata xasabin wa mansab ka saddexaadna waa qof ay u yeeratay nin ay u yeeratay haweenay xasab iyo mansib labadiiba leh qabiilna waa ka dhalatay iyo wax lagu lagu raaci lahaa ama loo xilan lahaaba dumarkii mansibna waa haysataa iyo darajo ilaa nafsihaa bay ugu yeeratay faqaala inii akhaafu allaha raba alcaalamiin laakiin wuxuu ku yidhi aniga ilahay baan ka cabsanaya subxaana wa tacaala ka afraadna waxaa weeyaan rajula nasha qof dhallinyaro ah wa kaanat suxbatuhu wa shabaabuhu wa quwatuhu fima axaba allah wa yardaahu min alcamal intaa wuxuu la saaxiibayo ee dhallinyaronimadiisii iyo quwadiisii iyo wixiisii oo dhan uu ku bixinayo waa wixii ilaahay raalli gelinayo subxaana wa tacaala uuna jecla ilaahay ee camal ah wakhtigiisi iyo noloshiisao dhan ba wixii ilahay raalli gelinayo subxaana wa tacaala xayaatadiisao dhanba ka shanaadna wuxuu yidhi waa rajula kaana qalbuhu mucallaqa fi lmasaajid min xubiha qof qalbigiisaba uu ku guntan yahay masaajidadii jacayl uu qabo darteeda wa rajula dakara allaha fafaadat caynaah min adamci qof ilahay intuu xusuustay subxaana wa tacala indhihiisi ay shubmeen ilin waa maxay waa min khashyat اllahi caza wajal ilahay cabsidiisa darteeda subxaana wa tacaala wa rajula wa rajulaani iltaqaya ka toddobaadna waa laba qofoo intay kulantay faqaala axaduhuma lisaaxibihi midkood baa wuxuu ku yihi saaxiibkiisii inii la uxibuka fi llah ilaahay dartiisaan kuu jeclahay subxaana wa tacaala jacaylkaas ayna wada ahaayeen wayna ku kala tageen axaadiis aad u tiro badan ba haddii khislad khislad la yihahdaa loo dul istaago nebiga xaggiisa kaga sugnaatay salawaatu اllahi wasalaamu caleyh waxa uu warinaya imaamu muslim raxmat اllahi tacaala caleyh nisaa-ina sunankiisa ku warinayaa imaamu axmedna musnadkiisu kusoo saarayaa cabdullahi bni camr bn اlcas baa wuxuu odhanayay rasuulka caleyh الsalaatu wasalaam baan maqlay isagoo odhanaya ina almuqsiطiina cinda allahi ywma alqiyaamati calى manaabira min nuur qolooyinka muqsitiinta ahe caadiliinta ee cadaaladda badan waxay ahaan doonaan calaa manaabira min nuur minbaro nuur ah xadiidku hore wuxuu inoo tilmaamay in ay ahaanayaan taxta alcarshi carshiga hoostiisa laakiin carshiga hoostiisa meel dhul al iska fadhiisin maayo marba haddii kuleelkii iyo qaxarkii iyo shiddadii laga qaaday dhanka kale gogasha loo dhigi doono xadiid buu nebiga ku sheegay calayh isalaatu wasalaam kale oo waa maxay gogasha loo dhigi doono waa meel sare weeyaan isla markaana nuur ayadoo dhanba wax la arkay ma ah nuur iyo iftiin baynu naqaanay isagoo lasii lagu sii dul fadhiisanaya bal ka war qolooyinka martiqaadkooda see u egyahay rasuulku wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ina almuqsitiin kuwa cadaaladda falaya oo uu imaamka ugu horeeyo caadilka ah kuwa cadaaladda falaya cadaaladda falaya cind allahi ywma alqiyaama ilahay agtiisa waxay ku leeyihiin maalinta qiyaamaha calaa manaabira min nuur mimbaro nuur ah mimbar nuur ayay ku leeyihiin can yamiin اlcarsh carshiga midigtiisa weliba ah carshiga midigtiisa ah hum ladiina markaasuu nabiga fasiray salawaatu اllahi wasalaamu aleyh wuxuu yihi hum اladiina waa kuwa yacdiluuna fii xukmihim ku cadaalad falaya xukumkooda iyo maamulkooda iyo dowladday u taliyaan iyo wixii la mid ah wa ahlihim reerahooda wamaa walluu iyo intay tawaliyeenba caruurtaada inaad u cadaalad feshid waa shay islaamka ku faraya bukhaariiyo muslimba waxay warinayaan nucmaan ibnu bashiir ninkii la ohan jiray aabihii bashiir ibni sacad ayaa wuxuu damcay wiil uu dhalay ee ahaa nin wiilkii u dhalay ahaa nucmaan inuu xoolo siiyo nucmaan hooyadii baa waxay ku tiri wiilkayga haddaad xoolo siinayso bax nebiga soo markhaati geli markaasuu soo kaxiyey markaasuu wuxuu yihi rasuulka allow markhaati baan rabaa inaan ku geliyo markhaatigaasna waxa weeyaan wiilkaygan aad arkaysee nucmaan ah inaan xoolo siiyaan rabaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi caruur kale ma leedahaan isaga ahayn haa buu yidhi kulligood ma wada siisay waxaad isaga siisay maya aniga hay markhaati gelinin buu ku yihi rasuulka alayh salatu wasalaam cid kale markhaati gasho lafdi kale wuxuu ohanayay nebigu wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam anigu jawr iyo dulmi kama markhaati kacee orod cid kale markhaati gasho nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ma jeceshahay in awlaadaada ay baarinimada isku mid kuu noqdaan haa xagga waxsiintana isku mid ka dhig marka xagga waxsiintana isku mid ka dhig oo macnuhu waxa weeyaan kan haddaad mar dhunkati ka kalena dhunko maxaa yeele maalin walboo soo gashayba kan bah yarta haddaad dhunkanayso inagu waxaan u malaynayaa bah yar ma lihin hal xaba un weeyaan ka reerka ugu yaree golo dambayska un haddaad dhunkanayso ka weyn coqdaa gelaysa ka weyn coqdaa gelaysa laakiin mar haddaad kan dhunkati ka kalena dhunko nebigu sidaasuu samayn jiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xasan iyo xusein labadiisa boodiyo intuu ku fadhiisiiyo iyuu nebiga alay slam marna kan dhunkanaya marna ka kala dhunkanaya oday rebaadiya arkay xadiidkii saxiixa ah markaasuu wuxuu leeyahay toban wiil markaasuu wuxuu ku yihi toban wiil baan dhalay midkoodna ma dhunkanin weligey haddiiba ilaahay qalbigaaga bir naxariista ka qaaday maxaan kuu samayn karaa marka ma doonaysaa xagga baarinimada inay isku mid kuu noqdaan haa xagga waxsiintana isku mid ka dhig marka cadaaladu baa loo baahan yahay marka awlaadaadii haddaad kan waxsiisay kanna waxsii haddaad kan u iibisay kanna u iibi dad kan u iibisay kana u iibi wahaakada marka abi ninka rasuulka alayh salatu salam xadidka cabdullahi bn camr bn caas wuxuu ku oranayaa aladi hum aladiina kuwaasi waa kuwa mimbarka nuurka iska leh ee yamiin alcarshi harsanaya maalinta qiyaamaha hum aladiina yacdiluuna waa kuwa u cadaalad falaya fii xukmihim wa ahlihim wamaa wallu iyo wixii loo dhiibay imaamul ah imaamul ah loo dhiibay laakiin markii maamul laguu dhiibo un haddii aad reer tolkaa un eegtid un ilah agtiisa waxba kuuma yaalaan ogo marka fiqtulki kama janna tago sidoo kale rasuulka calayh salaatu wasalaam axaadiid aan la koobi karaynin baa kaga soo aroortay khasladii aynu soo maraynay ahaa in la isjeclaado rasuulka calayh salaatu wasalaam xadii axaadiid mutawaatira kaga soo arooray abi hurayra mucaad ibnu jabal cirbaad ibnu saariya abidarda dhammaan waxay ka warinayaan rasuulka calayh salaatu wasalaam axaadiid noocaas oo kale ah abu hureyra xadiidkiisii waxaa werinaya imaam maalik isagoo aada u dheer abu hureyra wuxuu ohanaya radi allahu tacala canhu wa ardaa rasuulku wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu calayh yaquulu اllahu tacaala ywma alqiyaama maalinta qiyaamaha waa xadiidu lqudsi wey ilaahay baa wuxuu yidhaahdaa khalqiga oo dhan baa lala hadlaya iyagoo maqlaya allah wuxuu yidhaahdaa ayna almutaxaabuuna lijalaali warajulaani taxaabaa fi اllah ijtamaca calayhi watafaraqa calayh ijtamaca fi dalika waftaraqa calayh ilaahay dartii uniyo jacaylkiisa ku kulmay kuna kala tegey allah wuxuu dhahaa subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamaha ayna almutaxaabuuna lijalaali aw aniga kuwii dartayda isu jeclaaday jalaalkaygii cadamadayda hawlo kaloo isu keenay aan lahayn idinkoo ilaahay dartii isu jeclaaday walaalo waa noqon karaysaan idinkoo ilaahay dartii isu jeclaaday qaraabo waa noqon karaysaan lama diidana lama diidano waxaaga wax alla kuugu dar weeyaan intii aada haysatee raxm iyo qaraabo ahayd unbaa ilahay wax kale kuugu daray subxaana wa tacaala laakiin waxa meesha yaallaa waxay tahay ilahay jacaylkiisa subxaana wa tacaala laakiin hadday meeshaasi uu yimaado waa walaha weeyaan almu'minuuna wاlmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd meeshu alla yihi mu'miniinta iyo mu'minaadka qaarkood qaarka kale iyaga awliyo isu ah weli waxaa la yihahdaa waa xiriirka sokeeye ee ka dhexeeya weeyaane maxabada iyo kalgacaylka ah mahalu lmuminiina fi tawaadihim wataraximihim watacatufihim kamahali اljasadi اlwaaxid hal jir oo keliyo nabiga ku ishaaray salawaatu اllahi wasalaamu caleyh xagga jacaylka iyo maxabada iyo wax ka dhexeeya xagga dareenkana nabigu wuxu uhi alayh الsalaatu wasalaam ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'ir اljasadi bisahri wاlxuma haddii xubin ka mid a jirkaasi uu xanuunsado jirka intiisa kale dhafar iyo xanuun iyo taah iyo ayuu habeenkaasoo dhan ahaanaya iyo xanuunka intuu hayo nacam kalgacaylku la sheegaya waa kan ilahay dartii ah subxaanah wa tacaala labada qof iyagoo ilahay dartii isu jecel subxaanah wa tacaala masale waa isku khilaafi karaan saxaabada ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin iyagoo saxaabo ah nebigana uu wada diray calayhi salaatu wasalaam bay ra'yi isku khilaafeen dhibaato ma laha ma keenayso taasi in lagu kala tago oo macnaha taasi waxay kasoo horjeedaa waaqiceenna maanta aynu ku noolnahay dadka muslimiinta wabidaat dadkeena soomaalida ah ee qofkani haddii uu ra'yigaaga wax un kugu khilaafo khalaas maradii igo aniga qaybteedii igo ha lagu kala tago ha burbur arrinta laga xigayo arrintaa sharciga islaamku ma qabo haddaynan mas'aladu ahayn mas'alo diini ah mas'alo uu ka ratimaya alwalaa walbara haddaysan ahayn wax lagu kala taga ma aha wax lagu kala taga ma aha saxaabada ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin nebigaa diray calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu ku yihi ha tukanina ila fi bani qurayda ilaa ad ka gaartaan reer bani qurayda qoladii yahuudda aheed halkaa deganayd madiina laga diraya ilaa aad ka gaartaan dushooda ha tukanina buu yihi salaadda casr waqtigeeda soo dhaweyd weyaan bacda salaati duhr baa la diray markay waddada sii marayaan baa salaaddii casr soo gashay war aan tukano qolo waxay yihaahdeen maya amarka siduu yahay baan u qaadanayna annaga daahirkiisa oo waa maxay laa ma tukanayno ilaa aanu ka gaarno reer bani qurayda dushooda ilaa aanu iyaga u tagno ma tukanayna yihahdeen markaasaanu salaadda casr iska bixinayna qodii kalena waxay yihahdeen warmaya saa loolama jeedine nebiga inuu wuxuu lahaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa cagta wax ka daya oo kale carara salaadda casr yayna idinku soo gelin ilaa idinkoo waddada sii maraya mooyaane ilaa idinkoo waddada sii maraya mooyaane salaadda casir in idinku soo gelin saasuu nebiga oola jeeda alayhi salaatu wasalaam shaqadii macnaha nebiga hawshiisa ma ahayn salawatu llahi wasalaamu aleyh wuxuu oga dan lahaa salaadda casr inay naga tagto waajib baa meesha yimid waa laskhilaafay waxay noqotay qolana inay salaaddii casar iska tukato waddada bartankeedii qolana iska sii ambabaxdo meeshii iyo reer bani qurayda markay gaareen ay tukadaan labadii qolo midna nebiga wax ma dhihin salawatu llahi wasalaamu aleyh labadii qolo midna waxba lama dhihin taa waxaa la mid a xadiidka fi sunan abi daawud isna ku sugnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam labadii saxaabiya u timid ee midkood tayawunkii uu ku tukaday mid kalena uu biyihii markuu helay weysaystay soo celiyey nin nina nebigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam asabta sunna sunnadaad asiibtay ka kalena la yihi waxba laguguma laha salaadaadii waxba ma khalad maadan gelin labaduba waa shay khayr ah weeyaan masaladu hadday tahay masalo fiqhi ah qowl culamana ay ku soo arooray naskana aan la khilaafin in lagu kala tago oo qolana ay ra'yigan qaadato qolana ra'yigan qaato wax dhibaato le malaha maxaa yeelay maadaama culimadii islaamkeeda ajilada ahayd ee waaweyneyd ee qadiiman ay ra'yigaa ku kala tageen in dadkeena dambana laba ra'yi lagu kala tago iyadoo walaalo islaam la yahay wax dhibaato le maaha laakiin dhibaato waxa weeyaan in arinta iyada uu ka ratimo alwalaa walbara alxub walbogd inuu ka ratimo jacaylkii iyo nacaybkii in arrintaa uu ka ratimo arrintaa ma banaana shareecada islaamka arrintaa ma banaana shareecada islaamka laakiin hadduu nas yaallo meeshii meesha hadduu nas yaallo cad aayad qur'aan ama xadiid nebi oo saxiixa hadduu yaallo ijtihaad ma jiro qofkii caalimka ahaa ee naska uunan gaarin ee khaldamay waa loo cudurdaarayaa laakiin adiga dambe ee naska arkay cudurdaar ma lahid cinda allahi caza wajal wax lagugu cudurdaaraya ma laha labada qof waa isjeclaan karaysaa iyadoo qofna ra'yigan uu qabo qofna ra'yigan qabo waa isjeclaan karaysaa waa lalana way ahaan karayaan wax dhibaato lena ma ah masalooyinka noocaas oo kale ee fuqahada islaamka ay isku khilaafeen ee islamarkaana ay ku kala tageen tiro ma laha aad bay u tiro badan tahay kutub alfiqi markaad raadisid haddana in masaladaasi lagu duldhiso alxubu walbogdu ma ah alwalaa walbara in lagu duldhisana ma ah rasuulka alayh salaatu wasalaam marka wuxuu leeyahay rabbi wuxuu ohanaya subxaana wa tacaala maalinta qiyaamaha ah khalaa'iqda dushooda looga dhawaaqaya oo la leeyahay ayna almutaxaabuuna lijalaali awey aniga kuwii dartayda isu jeclaaday alyowma udiluhum maxaa loogu dhawaaqaya waa ka alyowma udiluhum fii dili maanta waxaan haraynayaa harkayga yowma laa dila ilaa dili maanta oo harkayga mooye meel kale oo la harsada aynan jirin diliga carshiga alle mooyaane subxaana wa tacaala meel kale oo la harsada ma laha maxaa yeelay samaawaadkan waa baabi'i doonaan adduunyada waa isbedelaysaa waxaan o dhan waa baabi'i doonaan wayas'aluunaka can اljibaali faqul yansifuhaa rabbii nasfa fayadaruhaa qaacan safsafan laa tara fiiha ciwaja walaa amta buurahan iyo waxaanaynu arkayno o dhan waa baabi'i doonaan rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala meel taag ah iyo meel good ahoo bohol ah midna ma laha dhulkao dhanna wuxuu ahaan doonaa qaacan safsafa dhul bannaan oo siman sidaasuu ahaan doonaa adduunyadu waa isbedeli doontaa marka samadanna waa dhammaan doontaa waa baabi'i doontaa rasuulka alayh isalaatu wasalaam baa inoo sheegay aayaddii qur-aankeedina rabbi waa ku sheegay subxaana wa tacaala maalinta qiyaamaha ee saacadda loo taagan yahay inay baabi'i doonto eber ay noqonayso allah baa inoo sheegay subxaana wa tacaala marka xaaladaa marka meel loo carara ma laha qoraxduna waa soo dhowaanaysaa qaaba qowsayna aw adna khalqiguna dhibaatadaas iyo saxriirtaasay ku nool yihiin ilaa ilaahay carshigiisa mooyaane meel kale oo harle ma lah inan janno iyo naar iyagu waa goonidoodi lamana aadin loomana kala dirin khalqigu halkaasay wada taagan yihiin meesha keliya ee la harsan karaya waa ilahay carshigiisa weyaan alyowma marka rabbi baa u dhawaaqaya oo dhahaya alyowma udiluhum fii dilii maanta waxaan haraynayaa harkayga yowma laa dila ilaa dili maanta oo harkayga mooye meel kale oo la harsadaa unan jirin xadiidka isagaas imaamu muslimna saxiixiisa kusoo saarayey waxaa la mid ahaa xadiid mucad bni jabal laga warinaya radi allahu tacala canhu ardaa rasuulku inuu yihi salawaatu اllah wasalaamu calayh almutaxabuuna fi اllahi calى manaabira min nuur qof qolooyinka ilaahay dartii isu jeclaaday subxaanahu wa tacaala waxay ahaan doonaan calaa manaabira min nuur mimbaro nuur ah yay ahaan doonaan mimbarku waa meesha sare weeyaan ee qofka laga wada arkayo hal meel sare weeyaan meel hoose ma aha waa meel sare weeyaan qolooyinka damaashaadka markuu dhacayo iyo octoobartii aynu mari jirnay meeshii tarbuunka ahayd ee dadka ay fadhiisan jireen halkaa meel sare weeyaan wax walba ay ka daawanayaan qolooyinkanna meel sidaasay leeyihiin iyaguna manaabira min nuur halkaasay ka daawanayaan xisaabtanka dhacaya iyo dhibaatada iyo rafaadka ummadda haysata iyagu warba uma hayaan halkaasay laakiin ka daawanayaan marka rasuulku wuxuu yihi salawatu llah wasalaamu aleyh almutaxabuuna fi llah manaabira min nuur calaa manaabira min nuur fii dili lcarsh xadiidkanu ku cadyahay marka mucaad bnu jabal isaguna in carshiga ilaahay subxaana wa tacala hooskiisa la harsanayo fii dili lcarsh yowma laa dila ilaa dilu maalinta ilaahay harkiisa mooya carshigiisa harkiisa mooyaane meel kale oo la harsaday unan jirin carshiga alleh harkiisa mooye meel kale oo la harsaday aynan jirin xadiidka isaga imaamu axmedna musnadkiisu ku warinayey xadiid lafdiga lafdi la mida jiray laga warinaya abi malikin alashcari imaamu axmed uu kusoo saarayay musnadkiisa imaamu abaraanina mucjamkiisa inuu rasuulku yihi salawaatu اllah wasalaamu calayh ina lilaahi cibaada laysuu bianbiya walaa shuhada ilaahay wuxuu leeyahay addoomo addoommadaasoo aanan ahayn ambiye ilaahay shuhadana aanan ahayn jihaad ku dhintay laakiin sidaasoy tahay haddana waxa ay haystaan wanaaggiisuu nebiga ka warramaya salawaatu ullah wasalaamu calayh qolooyinkaasi ambiyana ma aha iyo rasuul ilaahay loo waxyoonayay oo ilaahay daray ma ah darajadaasna kumaynan gaarin shahiidnimo iyayna naftooda ilaahay dartii u bixiyeen adduunyadiina kumaynan gaarin laakiin saasoy tahay nebigu wuxuu yihi calayh isalaatu wasalaam yakbituhum annabiyuun washuhadaa waxaa ka hinaasaya oo ka masayraya shuhadadii iyo ambiyada ilaahay warkuwana maxay ahaayeen talow maxay ku gaareen darajadan inay carshiga ilaahay harsadaan maxay ku gaareen waa laga masayraya waa laga hinaasaya ambiyadii iyo rususha ilaahay iyo shuhadadii baa ka hinaasayau leyahay nebiga alayh isalaatu wasalaam calaa manaazilihim wa qurbihim min allah taasina waa maxay sababta keentay waa manzilkooda iyo darajada ay joogaan iyo u dhowaanshahooda ilahay subxaana wa tacala ay u dhow yihiin darajada ay haystaan iyo siday ilaahay ugu dhow yihiin ayaa keenaysa nin acraabi ahoo rebaadiyaho meesha joogay baa rasuulka weydiiye wuxuu yihi salawaatu llah wasalaamu caleyh wa aya kuwa noocaasa rasuulkii allah markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waa dad xubigooda iyo jacaylkooda markuu nebigu tilmaamayey waa dad iyagu ka kala yimid buldaanin shatta dhulka ilaahay subxaanah wa tacaala yay ka kala yimaadeen wax qaraabo ahoo rixm ahoo isu keenayna ayna jirin haddana ilaahay jacaylkiisa isu qabo subxaana wa tacaala ilahay jacaylkiisa isu qabo subxaana wa tacaala arintaana isugu yimid oo isu jeclaaday kuna saaxiibay ilaahay kuwa ayaga a yadacu llahu lahum yowma alqiyaamati manaabira min nuur wuxuu ilaahay u dhigaa oo siiyaa maalinta qiyaamaha ah halkaasaa loo goglaa mimbaro nuur ah carshiga midigtiisa ah weeyaan ilahay halkaasuu subxaana wa tacaala khalqiga ayaga ah geynayaa ilaa khalqiga kale laga kala dhameeyo xisaabtooda markii qoladana janno loo diro qoladana naar loo diro iyagu jannaday gelayaan inaan awalba maynan arag xisaab kale iyagu xisaabtan kan iyo waxaan o dhan ba maynan marin jannaday gelayaan markaa waxaa kaloo jira axaadiidta qaarkeed saxiixa khislo sideedaad oo ay ku dareen waa jirtaa xadiid warinaya abilyusri saxaabi la yihahdo radi allahu tacala canhu wa ardaa ayaa wuxuu odhanayay waxaan maqlay rasuulka salawaatu اllahi wasalaamu calayh oo odhanaya man andara mucsiraa wawadaca canhu adalahu allahu fii dilihi yowma laa dila ila diluh rasulku wuxu uhi salawaatu اllahi wasalaamu caleyh man andara mucsira qofka u suga dayn uu ku lahaa xoolo uu ku lahaa qaan uu ku lahaa qof mucsir ahoo dhibaataysan qof faqiirnimo iyo xoolo la-aan ay hayso yaa u yimid sabool weeyaan ama xooluu haystay markuu wax ka qaadanayay hadda laakiin waa fara maran yahay wuu arkay inuusan wixii haysanin wakhtigii dayntana waa gaartay waa u yimid wuxuu yihi wakhti allaal wakhtiga iyo heli kartid io keen waxba kaama rabo iska hayso qofka noocaasoo kale ilahay agtiisa subxaana wa tacaala wax u yaalla dhegeyso man andara mucsira qofka u kaadiya ee suga qof uu dayn ku lahaa ama wawadaca canhu iskaba dhaafa wuxuu ku yidhi waxba kaama rabo waxba kaama rabo waa kuu cafiyey wixii aan ku haystay ee xoolahayga aan kugu lahaa waa kaa dhaafe qofka noocaas ah adalahu allah ilaahay baa hareeya fii dilih harkiisa yowma laa dila ilaa dilu ilaahay harkiisa mooye maalinta meel kale oo la harsada ayna jirin xadiidka isaga imaam axmed bn xambal baa warinaya musnadkiisa ibnu maajahna sunankiisa tirmidina sunanku kusoo saarayey sheekh naasirna waa saxiix yeelay saxiix jaamic sagiirka iyo tarkiib watarhiib saxiixiisa halkaasuu ku saxiix yeelay rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu noo ishaaraya marka khislada ayada ah inay tahay in la sugo dadka deynta lagu leeyahay qofka u suge u kaadiya ama iskaba cafiyaba ee yihahda waa kuu cafiyey qofkaa isaga ah ilahay carshigiisu harsanaya maalinta ilahay carshigiisa mooye meel kale oo la harsadayna jirin xadiid kalu si fiican ugu cad yahay burayda uu warinayay burayda ibn xuseyn ninkii la ohan jiray radi allahu tacala canhu o ardaa saxaabiga jaliilka ahaa wuxuu odhanayay rasuulku wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu calayh man andara mucsira intaa keliya ma ah intaa keliya ma ahe weliba daynta aad ku leedahay intaad u sugayso ajar baa kuu socda intaad u sugaysid qofka isaga ajar baa kuu socda oo waa maxay man andara mucsira qofka u kaadiya ee korta qof uu dayn ku lahaa ay ku culays noqotay dayntii gudi kari waaye waa sabool waa faqiir waxba ma haysto meeluu ka bixiya ma hayo qofka noocaasoo kale a qofka suga buu yihi nebigu calayhi isalaatu wasalaam falahu bikulli falahu wuxuu leeyahay bikulli yowmin miluhu sadaqa maalin walba oo dhalata intii aad ku lahayd in la ego sadaqa boqol shilin baad ku lahayd soo ma kun shilin baad ku lahayd soo ma kunkaa in la eg oo sadaqa baad leedahay maalin walba kunkaa dolareed ku leedahay maalin walba iyadoo kaleo sadaqaa kuu socota sidha adigu maalin walba intii in la eg oo sadaqa ayaa kuu soconaysa man andara mucsara qofka u kaadiyo qof uu dayn ku lahaa oo ku cuslaatay falahu bikulli yowmin miluhu sadaqa intii uu ku lahaa in la eg baa maalin walba oo sadaqa u soconaysa qabla an yaxila dayn an yaxila dayn intuunan dayntii ka qaanbixin marka intuusan dayntiisii ka qaanbixin laakiin fa idaa xalla dayn haddii dayntu dhammaatay ka warran marka uu qofka dayntiisii iska bixiyey ama dayntiiba ay ku cuslaatayba uu bixin kari waaye dayntiiba ay ku cuslaatay markaa uu bixin kari waaye haddii dayntii uu bixiyo wuxuu leeyahay intii in la egoo sadaqa ilaahay siinaya subxaana wa tacaala falahu bikuli yowmin miluhu sadaqa intaa in la eg oo sadaqa ayuu yeelanayaa maalin walba nacam xadiidka isagaa waxaa warinaya imaamu axmed bn xambal musnadkiisa ibnu maaja xaakim saxiixi wuxuu kusoo saaraya mustadragiisa sheekh naasir diinna alalbani waa saxiix yeelay saxiix jaamici sagiirka iyo silsilat alaxaadiid saxiixa sideetan iyo lix xadiidka ah irwa alkhaliilkana kun afar boqol soddon iyo sideed halkaasuu ku saxiix yeelay lafdi kalea jiray imaamu abaraani uu warinayay raxmat ullahi tacala aleyh uu ku warinayey kitaabkiisa mucjam abrani اkabiir lafdi kale uu odhanayay ina أwl الnaasi yastadilu fi dil اllahi ywma اlqiyaamة larajulu andara mucsra aw taصadaqa calayh kuwa ugu horeeya iyagoo harsanaya ina أwl الnaas qofka ugu horeeya ee yastadilu fi dil اllahi ywma اlqiyaamة ilaahay carshigiisa hoos harsan doona maalinta qiyaamaha carshiga ilaahay dadka hoos tegi doona maalinta qiyaamaha qofka ugu horeeya waa qof isagu u kaadiyey qof dayn uu ku lahaa amaba isaga sadaqaysto yidhi waba kuuma haysto bax iska tag waxba kuuma haysto bax iska tago ayuu yihi xadiidka marka wuxuu noo faa'iideynayaa awal annaas inuu yahay qofka qofka ugu horeeya ee harsan doona carshiga ilahi subxaana wa tacaala maalinta qiyaamaha marka waa khislo aad iyo aad u wanaag badan weeyaan wax sahlanna ma aha waa u kaadiyey ama wuxuu ku yihi waxba kuuma haysta bax iska tag qofka noocaas oo kale ah ilaahi subxaanahu wa tacaala carshigiisuu harsanaya lafdi kalaa jira laga warinayey abi qataada arabciy bn alxaarith ninkii la ohan jiray saxaabiga jaliilka radi allahu tacala canhu ardah reer madiina wuxuu odhanayay waxaan maqlay rasuulka salawaatu اllah wasalaamu aleyh oo odhanaya man nafasa can hariimi man nafasa qofka ka neefiya weeyaan neefinta waxaa loola jeedaa kurba haysay iyo waran ku taagnaa iyo ka ka siibay neef baa kasoo kuday wey macneheedu neef baa ka soo baxday hah qofkii markaasaa neefta kusoo noqotay rasuulku wuxuu leeyay salawatu ullahi wasalaamu caleyh man nafasa can hariimi qofuu dayn ku lahaa qofka ka neefiya isagoo kurbaysan u arkay wejigiisii siya dayntii waktigeedii la gaaray wejiga ka dadbaya waxba aanan haynin markaasuu u yeedhay kaale haye dayntii aan kugu lahaa waxba kuuma haystay bax iska tag maxaa ka filanaysaa qofka qalbigiisa waa ka farxisay soo ma allah kaa farxinaya adigana khalqiga oo dhan waa iyadoo ay wada taagan yihiin yaa lagu yeeraya kaale halkan harso kurbadii baa lagaa neefinaya adna kurbadii khalqiga haysatay yowma yajcalu wildaana shiiba ilahay baa kaa neefinaya subxaana wa tacaala waxba kuuma haysta halkaa tag rasuulka alayh isalaatu wasalaam inooga warramay xadiid saxiixa bukhariy muslim ba ay warinayeen nin ka mid a ummadihii hore reer bani israa'iil ahaa yaa dhintay weligiina khayr aan samaynin buu yihi nabigu alayh isalatu wasalaam markaasaa malaa'igtii cadaabka iyo kuwii raxmada yaa naftiisii ku dooday ninkani weligiiba khayr ma samaynin bay yihahdeen malaa'igtii cadaabka naftiisa annagaa qaadayna qolooyinkii kalena waxay yidhahdeen maya ninkani wuxuu ahaa nin naxariis badan qaadi maysaan marka annagaa qaadayna malaa'ikat raxma markaasaa rabbi wuxuu yihi subxaanah wa tacaala addoonkayga dadka nebigu wuxu yhi alayh salatu slam markuu ka warramayay dadka u shaqeeyuu lahaa ama addoon buu lahaa qofka uu deynta ku leeyahay wuxuu dhihi jiray haddii wakhtigeedii la gaaro oo ay bixin waayaan iska dhaafa hebel deyntii waa bixin waaye waktigeediina waa la gaaro iska dhaafa faraha ka qaada waxba looma haysto iska tag dhah xoola ilahayna siiye faraha ka qaada faraha laga qaadaa kanaa dayntiisii la gaare faraha ka qaada faraha laga qaadaa naftiisii marka alla subxaanah wa tacaala baa loo bandhigay labadii malaig waa isku haystaan rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala anaa kaga awleysan weeyaan macnaheeda addoonkayga faraha ka qaada isna sidii baa markaa ilahi subxaana wa tacaala naxariistiisa uu ku helaya jannadii fa keyfa qof muslim ah muwaxid ah ilaahi subxaanah wa tacaala maqlay qowlkiisa calaa lisaani nabiyihi ugu waxyooday salawaatu اllah wasalaamu aleyh oo markaa qofkii miskiinka ahaa ee deynta uu ku lahaa sidaa ku yiri man nafasa can hariimi qofka ka neefiye qofuu dayn ku lahaa aw maxa canhu waktigiiba ma gaarin maalan wuxuu ku yiri dayntii waktigeedii waa la gaarin lakin wakti allaal waktigaa heli kartid ii keen ama sanad kalaan kuugu daray alxamdu lilah intaa waa heli karaa waa keeni karaa wakti kale adigu iska qabso waktigaa heshid ii keen ama waaba iska dhaafo wuxuu yihi kumaba haystaba bax iska tag nebigu wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam qofka noocaas ah kaana fii dili اlcarshi yowma alqiyaama wuxuu ahaanayaa ilaahay carshigiisa hoostiisuu ahaanayaa maalinta qiyaamaha subxaana wa tacaala carshiga alleh hooskiisuu ahaanayaa maalinta qiyaamaha maalinta meeshaa mooye meel kale oo la harsada aynan lahayn xadiidka isagaa waxaa saxiix yeelay sheekh nasir iddiin albani saxiix jaamici sagiirka tarkiib watarhiibna saxiixiisu ku warinayey sagaal boqol iyo labo xadiidka ah sidoo kale waxaa laga warinaya xadii abu hureyra uu warinaya radi allahu tacala canhu o ardaa inuu rasuulku yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh xadiidka isagana musnad imaamu axmed iyo sunana tirmidigu ku sugan yahay sheekh naasirna waa saxiix yeelay saxiix jaamici sagiirka tarkiib watarhiibna sagaal boqol xadiidka ayuu ku saxiix yeelaya abu hureyra wuxuu ohanaya radi allahu tacala canhu o ardaa rasuulka ayaa wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh man andara mucsara qofka u kaadiya qofuu dayn ku lahaa aw wadaca canhu ama iskaba dhaafaba yihahdo waxba kuuma haysto adlahu اllahu ywma alqiyaamati taxta dili carshi ilaahay baa hareeya maalinta qiyaamaha ah carshiga hoostiisuu ilaahay geliya yowma laa dila ilaa dilu carshiga hoostiisa mooyaane meel kale oo hoos le aynan jirin maalinta ilaahay carshigiisa hoostiisa mooyaane meel kale oo la harsadaba aynan jirin meel kale oo la harsadaba aynan jirin axaadiis aad u tiro badan baa noocaasoo kale kusoo aroortay cuثmaan بن cafan baa laga warinayaa shadaad iبn aws baa laga warinaya jaabir بn cabdilah baa laga warinaya caaisha ayaa laga warinaya kacb بn cujra abi darda sacd بn zurara ridwan اllahi tacalى calayhim ajmaciin alfaad noocaas oo kale inay warinayaan axaadiis صaxiix iyo daciif intaba waa isugu jiraan lakin waxay kutusinaysaa lafdiga noocaas oo kale inuu mutawaatir yahay alfaada kale ee iyaguna tilmaamaya waa in kaana daciifba ha ahaadeen xaafid iبn xajar raxmat اllahi tacalى caleyh shicirkiisu ku tilmaamayay wuxuu odhanaya wasid fii sabcatin toddobadaa la soo sheegay sideed baynu soo sheegnay toddobo kale ku dar adigu oo waa maxay idlaalu ghaazin wa cawnih waindaaru di cusrin watakfiifu xamlihi waxaami guzaatin xiina wallow wa cawnu di haraamihi maca mukaatibi ahlihi toddobo kalu ku daro wuxuu yidhi idlaalu ghaazin qofkii duulaanka aadayey ee baxaya qoyoonkii mujaahidiinta ahaa weeyaan in aad usii dhistid meeshay geli lahaayeen guryihii iyo tendhooyinkii iyo wixii lamida loo sii khidmeeyey iyagii maadaama iyagu ilaahay wadadiisa ay u khidmeynayaan inaad iyagii ukhidmaysid taasaa waxay keenaysaa inuu adna ilahay kuu khidmeeyo subxaana wa tacala oo carshiga ilahi ad harsatid maalinta ilahay carshigiisa mooye meel kale oo la harsaday aynan jirin waxaa kaloo ka mid ah waa cawnihi in isaga loo gargaaro qofkii mujaahidka ahaa ee wadada ilaahay ku jihaadaya subxaana wa tacaala oo gargaar la siiyo waxaa kaloo ka mid ah waindaaru di cusrin waa xadiidii aynu ka soo warramayno qofkii cusriga iyo dhibaatada haysatay iyo faqriga deynta aad ku lahayd oo loo kaadiyo wa takhfiifu xamli deyntii ood bar ka dhinto ama kulligeed baad iska wada dhaaftaba waxaa ka mid ah waxaami khuzaad inaad ilaalo noqotid qolooyinkii khuzaadda ahee duulaanka ahaa dhufayska inaad u gasho ood iyaga waardiyeyso maxaa yeelay rasuulkaa wuxuu odhanayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh caynaani laa tamasahuma annaar laba indhood naarima taabato caynun bakat min khashya اllah il ilaahay dartii u oysay subxaana wa tacala sida xadiidka hore uu tilmaamay warajulu dakara allaha khaaliyan fafaadat caynah iyo caynun bakat taxrisu fii sabiili اllah il iyaduna waardiyeynaysa ilahay waddadiis subxaana wa tacala dhufaysku ku jiraa wuxuu ugu jira waxay tahay ilahay dartii subxaana wa tacaala iyo difaaca muslimiinta qofka noocaas ahna naarta ilahay ma taabanaysa subxaana wa tacaala waxaa kaloo ka mid ah qofka ilaaliya dadka muslimiinta xiina wallow markay dhabarka jeediyaan waa laga tiro badan yahay waa laga taagtig badnaaday waxay noqotay inay iyagu jabaan oo qaarkood fulaynimo ku dhacdo qofka isagu intuu soo dhex jiro aanan cararin ee taagnaaday ee sugnaada qofka isaga ahna wuxuu leeyahay abaalmarinta noocaas oo kale carshiga ilahi inu harsada maalinta ilahay carshigiisa mooye meel kale oo la harsada aynan jirin axaadiid aad u tiro badan baana kusoo aroortay bal in la fulayoobo maalintaa la cararo ilahayna qur'aankiisa waa inoogu diiday fi suurati اlanfaal rasuulkana alayh الsalatu wasalam xadidka bukhariiyo muslim ba ay warinayan ibn cabaas iyo abu hurayra ayuu ku tilmaamay ahaa toddobadii shay ee qofka halligaya waxaa ka mid ahaa in la cararo maalinta ay ciidamada islaamka iyo gaalada iska hor yimaadaan in la fulayoobo kabaairta ayay ka mid tahay dembiyada waaweyn wuxuu kaloo tilmaamay xaafidka raxmat اllahi tacala caleyh axaadiidu waxay tilmaamaysaabuu wuxuu leeyahay waxaa ka mid ah qofka mukaatibka ah mukaatibka waxa weeyaan zamankeenna ma jirto lakin waxa weeyaan addoonkii lagu soo qabtay waddada ilahi subxaana wa tacaala kaafirkii lasoo qabtay waddada ilahi lagu soo qabtay qofka muslimka ah ee mujaahidka inuu u khidmeeyo mararka qaarkood waxaa dhacaysaa in aad tiraahdid qofkii addoonka ku ahaa intaasoo xoola haddaad ii keento xor baata qofkaasi mukaatib baa la yidhaahdaa waa la kitaabeeyey macnihii wakti baa loo qabtay iyo kitaab wakti baa la siiyey laleeyahay xoolo keen xoolaha intaa la eg haddaad keento xor baata in la caawiyo oo loo gargaara la yihahdaa axaadiis aad u tiro badan baana kusoo aroortay sunanka iyo keyrkoodaba ay warinayaan wuxuu kaloo ohanaya raxmat ullahi tacaala caleyh waxaa la mid ah wasid maca dacfin sabca sabca sabcatayni imaam siyuuti baa dhahayay labadaa toddoba ee laguu soo sheegay waxaa ku dartaa toddobo kale icaanat liakhraq maca akhdin lixaqin wa badlihi وkrه وضuء ثuma mشh لmasجidي وتxsiن khلq ثuma مطcم fضlh وkاfil dي ytm وأrmlة whd وتاaجir صدق في المqال وفعlh وxزن وتbصيr ونصح ورأفة تربع bha السبعاaت في فyض fضlh waxaa intaa ku dartaa labadaa toddoba ee laguu soo sheegay in loo gargaaro qofkii akhraqa ah waxba ma yaqaano af ma yaqaano dad ma yaqaano iyo dunyo toona wax uu yaqaano ma laha qofka noocaasoo kale oo loo gargaaro xaqi uu lahaa ee laga duudsinaya in loo soo celiyo wixii uu ehel u ahaa ama wuxuu isagu mudnaa in la siiyo in la caawiyo maxaa yeelay dadka noocaas oo kale oo la caawiyo waa sadaqa weeyaan xadiid abi der baana ku saaro rasuulku tilmaamay salawaatu اllah wasalaamu aleyh wa tuciinu liakhraq nabigu yihi alayh الsalaatu wasalaam sadaqa weeyaan waxaa kaloo ka mid ah waktiga naftu ay dhibsanayso weysadii qabowga wakhtiyadan aynu joogno oo kale oo lagu xeel dheeraado waxyaabaha lagu gaaro nuurka ayay ka mid tahay sida rasuulku ishaaray salawaatu اllahi wasalaamu aleyh maalinta qiyaamaha waxaa kaloo ka mid ah mashi limasjidi in masaajidka loo socdo bashir ilmashaa'iina maxay ahayd fi اظulami bالnuuri tahmi ywma اlqiyaama xadiidkii saxiix ahaa ugu bishaaree kuwa waktiga gudcurka ah ee mugdiga ah soconaya masaajidadii u soconaya nuur taama ugu bishaaree maalinta qiyaamaha oo loola jeedo salaaddii fajr iyo salaaddii cisha labadoodana qof munaafaqa maba ilaaliyo sideedaba labadooda qof munaafaqa ma ilaaliyo marka xadiidka isagana wuxuu tilmaamay nuur tama inuu leeyahay maalinta qiyaamaha binuuri tami ywma alqiyaama nuurkana yaa iska lahaa calaa manaabira min nuur waxaa wey taxta alcarshi qolooyinkaasaa iskale wa taxsiinu khuluqin qofka akhlaaqda wanaajiya maxaa yeelay aqrabakum minii majlisan ywma alqiyaamati axasinukum khuluqa qofka igu dhow aniga majliska maalinta qiyaamaha waa qofka ugu akhlaaqda wanagsan dadkiina ugu akhlaaqda wanaagsan akhlaaqda wanaagsanna waa tii nabiga wa inaka lacalaa khuluqin cadiiman alla uu yihi subxaana wa tacaala taasaa loola jeeda kaana khuluquhu nabigana alayh الsalaatu wasalaam akhlaaqdiisu waxay ahayd alqur'an sida kama fi saxix اlbukhari umina caaisha oranaysa radi allahu taala anhu arda radia allahu tacaala canha waardaaha idan akhlaaqda oo la wanaajiyo iyo qofka waxa uu haysto xoolihiisii nafaqeeya masaakiinta siiya qofkaasaa loola jeeda waxaa kaloo ka mid a qofka ilaaliya agoonta iyo araamishi maxaa yele xadidka saxiix muslim baa ku soo aroora wuxuu oranayay ana wakafilu lyatiimi hakada ywma alqiyama nabigu yihi alayh الsalatu asalaam aniga kan agoontii iyo ayataamtii iyo araamishii haweenaydii iyadoo armaladay ahayd ee tii carmileed ahayd ee lasoo furay garoobka ahayd kuwa ilaalinaya ee dhowraya sidaasaanu nahay maalinta qiyaamaha labadiisa farood nabiga alayh isalatu wasalaam uu sidaa yihi culimada islaamka waxay yihahdaan labadan farood wax udhexeeya ma laha macnaha aniga isagana wax noo dhexeynaya ma laha qolo kale waxay yihahdeen maye fartan iyo siday fartan oga dheer tahay intaa yar intaasoo unbaa noo dhexeynaysa xagga mansiladii wax kale oo noo dhexeynaya ma laha calaa ayati xaal waxay ahaataba waxay kutusinaysaa qurbigiisa iyo dhawaanshihiisa nabiga alayh isalaatu wasalam siduu qofkaasi nabiga ugu dhowya waa qofka ilaalinaya dhowraya agoontii iyo araamishii qoloyinka dumarka ahaa ee lasoo furay ama raggoodu ha ka dhinteen waxay doontaba ha ahaatee qofka taajirka ahee saduuqa ah ee runlowga ah qowlkiisa iyo ficilkiisaba runta ku ah hadduu wax iibsanaya iyo hadduu wax iska isii iibinaya intaba waa saadiq weeyaan waa runlow qofka isaga ahna carshiga alloo harsanaya subxaanah wa tacaala axaadiida qaarkeed baa ku soo arooray sidaa tilmaamaysa iyaduna waxaa kaloo ka mid ah qofka isaguna ra'fada iyo naxariista badan maxaa yeelay alraaximuuna yarxamuhum araxmaan yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi sama axaadiis aad u tiro badan baa ku soo aroortay xadiid cabdullahi bni camr bni caas ee saxiixa ahaa alraaximuuna yarxamuhum araxmaan kuwa naxariista badan allah iyagana u naxariista raxmaanka ah allah raxmaanka ayaa u naxariista marka axaadiista kulligood waxay ina tusinaysaa dhammaan in ilahi subxaana wa tacala carshigiisa ay ahaanayaan qolooyinka noocaas oo kale alfaada qaarkeed oo ayaa soo aroortay iyagu daciifba ah aada u liita waxaa ka mid ah xadiid abusheikh ibn xayaan oo warinayay kitaabkiisa athawaab anas bnu malik sanadkiisa waxaa ku jiray yaziid araqaashi nin la ohan jiray daciifna ah dacfigiisuna uu liito weliba ayaa wuxuu ohanayay xadiidka isagaa rasuulkaa laga wariya salawaatu اllah wasalaamu aleyh inuu ohanayay saddex qof waxay harsanayaan carshiga ilahi subxaana wa tacaala hoostiisa maalinta qiyaamaha maalinta carshiga alle hoostiisa mooye meel kale oo la harsadana aynan jirin waxa weeyaan waasilu raxm qofka riximkiisa xiriiriya riximka iyo qaraabadiisa qofka xiriiriya nacam axaadiid aad u tiro badan baa ku soo aroorta tilmaamaysa qofkaasi inuu ilaahay subxaana wa tacaala xiriirinayo maxaa yeelay rabbi subxaanah wa tacaala maalinta qiyaamaha wuxuu u dhawaaqaya sida axaadiista saxiixa ay tilmaameen alle wuxuu u dhawaaqayaa riximkii oo uu leeyahay maanta waa qofka ku xiriiriyana waan xiriirinaya qofki ku gooyana waan goynaya qofka ku gooyana waan goynaya qofka ku xiriiriyana waa xiriirinaya rabbi markuu ishaaraya kaafiriinta calaamooyinka lagu yaqaano waxaa ka mid ahaa wayaqطacuna maa amara allahu an yusala bih waxay goynayaan wixii ilaahay faray in la xiriiriyo oo ahaa rixmkii qofka muminka marka waa cagsigiisa weyaan ka isaga xiriirinaya wey bal faa-iiday leedahay rixmka oo la xiriiriyo oo wuxuu yihi rasuulka calayh salaatu wasalaam yaziid allahu fii risqihi wayamuddu fii ajalihi ilaahay subxaana wa tacala risqigiisana waa u ziyaadinaya qofka rixmka xiriiriya cumrigiisana waa u barakaynaya waa u ziyaadinaya ama cumrigo loo dheereeya ha noqoto ama cumrigoo ilahay u barakeeyaba ha noqoto labada qolba waa jiraan culamada islaamka imam sayid raxmat ullahi tacala caleyh xadiidka isaga risaaladhan ayuu ka alifay oo uu kaga waramayo cumriga la ziyaadinayo risqiga oo la ziyaadinayo iyo wixii lamid ah lawxulmaxfuudka wuxuu ku qorna miyaa la bedelayaa maxaa yeele ilaahay waa awoodaa subxaana wa tacaala wa cindahu umu lkitaab yamxu llahu maa yasha maxay ayadda qur-aankayd yamxu llahu maa yasha maxay ahayd wayuhbit wa cindahu umu lkitaab ilahay wuxuu doona waa tirtiraa subxaana wa tacaala wuxuu doonana waa ku dari karaya isaga awal buu qoray alle subxaana wa tacaala marka ilaahay subxaana wa tacaala xadiidkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam maa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa waana saxiix weeyaan lafdiga tilmaamaya in ilahay subxaana wa tacaala cumriga ziyaadinayo oo ajashay loo ziyaadinayo qofkii isla markaana risqiga ilaahay u kordhinayo subxaana wa tacaala culimada marka laba qowl baa ku tageenoo qole waxay yihahdeen ziyaado la sheegaya macnaheedu waxa weyan in ilaahay u barakeeyo cumrigiisi oo gaaban yaa ilahay u barakeynaya subxana wa tacaala markaasuu cumrigiisii maalan afartan sanu jira wuxuu ka barako badnaanaya kii sideetanka sano jiray wuxuu qabanayo iyo hawshuu samaynayo iyo khalqiga uu nafca u geysanayo iyo wax walbaba qolada kalena waxay yidhahdeen maya maba ahee haddii cimrigiisu afartan ah allah u kordhinaya subxaana wa tacaala waaba loo ziyaadinaya cimrigaa loo dheereynaya labada macnoba waa saxiix weeyaan wax ziyaadoah oo cimriga la dheeraynayo oo diidan ma hayno wax tilmaamaya cumriga ama diidaya in cumriga ilaahay barakaynayana ma hayno labada qolba waa jiraan oo culimada islaamka waa ku tageen marka cumrigii qofkii rixmka xiriiriyey ilahay carshigiisu harsanaya maxaa yeeley ilahay darteedun wax ku xiriirinaya darteedun wax ku goynaya wamraatu maata wazawjuha ma wamra'atu maata zawjuha wa taraka calayha aytaama sigaara faqaalat la atasawaj uqiimu calaa aytaamih xataa yamuutu lafdiga noocaas ah waa laga soo horjeedaa laakiin waxay tilmaamaysaa xadiidku wuxuu tilmaamaya waxay tahay haweeney caruur agoon haysata caruurteedii agoonta ahayd ee ninkeedu oga dhintay yay waxay ti u guntatay oy silicoo dhan u martay oy u rafaaday siday u korin lahayd oy xalaal ugu korin lahayd qofka noocaas ee agoonta sidaa u korinaysana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u naxariisanaya waxay la mid tahay anha wakaafilu lyatiimi haakada fi ljanna maxaa yele carruurtii ay dhashay ee agoonta ahayd bay korinaysaa oo iyadoo hooyo u ah haddana agoon inay korisay baa ilahay ajarkeedi u qoraya subxana wa tacala anha wakaafilu lyatiimi haakada fi ljanna qolooyinkaasay soo hoosgelaysaa oo waxaa tilmaamaya xadiid umi salame ay leedahay oo nabiga weydiinaysa calayhi salaatu wasalaam ay leedahay carruurta abu salama uu dhalay inan abu salama waa isaga dhintay ee anigu aan dhalay hooyada u ahay ajar ma ka helaya haddii aan nafaqeeyo nebigu habuu ku yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh ha marka carruurta aynu dhalnayno nafaqeynayno ajir waa ka helayna shaki ma laha hadduu qofku ixtisaab la yimaado weeyaan iyo qofka kale nebigu uu sheegay waxa weeyaan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qof intuu raashin sameeyey raashin buu sameeyey markaasuu wuxuu raashinkii uu sameeyey wuxuu siinayaa ogaanayaa aytaamtii iyo araamishii iyo masaakiintii iyo wixii la mid ah qolooyinkaasoo dhan gurigiisa cid ka xiran ma laha caalamulislaam waad helaysaa ragga culimada qaybo ka mid ah albaabkooda lamaba xiraba culimada islaamka aynu aragnay qaybo ka mid a albaabkooda lama xiraba albaabkaa waa furan yahay habeenka un baa la xiraa maalintii miskiinkaa soo gelaya cid allaaliyo ciddii doonaysa o dhan baa soo gelaysa lagamaba xiraba nacam maa-idada iyo xerada ay wax ku cunaanna cid walbaa gacanta soo gelinaysa keligood wax ma cunaan suurtagalna maaha waana khisladii nabiy llahi ibraahim lagu yaqaanay nabiguna alayh salaatu wasalaam abidar markuu la dardaarmayey idaa abakta maraqatan faagir ma aha buu ohanaya nabigu ala sala slam haddaad maraq karisid abidarow ma biyaheeda bari oo dariskaaga iyo dadka masaakiinta waxba haysanin ogow ogow dadka noocaas oo kale ah maxaa yeele keligaa intaad iska dharagtid aad daaca iyo la daaca quruntid dariskaaguna ay gaajiysan yihiin xaaladda ayadaa wax wanaagsan ma ah wahab ibni cabdillaah assuwaa'i ninkii la ohan jiray yaa loo sheegay jaabir bni samurana waa la yidhaahdaa yaa loo sheegay wiilkiisii inuu xalay aad iyo aad daa aad iyo aad yani raashinka intuu uga dhargay weliba la doorsoomay oo kha- khatar galay dhimasho markaasu wuxuu yidhi hadduu dhiman lahaa kuma aanan tukadeen hadduu dhiman lahaa dherigtaa ku dhiman lahaa ma aanan ku tukadeen maxaa dhacay arrinta ayadaa laguma yaqaano qofka muslimka inuu keligintu iska dhergo dadkii masaakiinta ahaa ay ga- dhinacyadiisa gaajaysan yihiin laguma yaqaano qofka muslimka abadan maxaa yeeley inaad ogaatid baa la doonaya dadkii masaakiinta ahaa araamishii waxaasoo dhan inaad ogaatid waxaan aad cunayso inay noqdaan wax gaajo kaa bi'iya adiga lakin dadka masaakiinta ah saxaabaduna sidaas yahayn ridwan allahi tacala calayhim qofka wuxuu heli karaya haddii maalintaa quudkiisi uu helo inta kale dadka walaalihii masaakiintuu ogaanayay laki laakiin sadbursiga iyo qofka inuu keligii yihahda anigun aan noolaado xaaladdaa waxay timid nafsi nafsi markii qof walba uu yihi adduunyadii idan khislooyinkaasi waxay ka mid yihiin khislooyinka tirada badan ee ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu carshigiisa harsiinayo subxaana wa tacaala maalinta ilahay carshigiisa mooye meel kale oo la harsaday aynan jirin xadiidkaasina waa xadiid cadiim ah qofka waa ku sifoobi karaya sabcatun yudiluhum allahu fii dilih yowma laa dila ilaa dilu rag iyo dumar waxaa tahayba imaamun caadil imaamnimada caadilkana maaha madaxweynaha keliya ee laakiin xadiidkii kale aynoo tilmaamay mucaad bni jabal iyo keyrkiisa ee saxiixa ahaa ee nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam hum aladiina yacdiluuna waa kuwa u cadaalad falaya fii xukmihim wa ahlihim wama wallu hooyadii baa noqonaysa aabbihii baa noqonaya cid walbaa noqonaysa waxaan ilaahay ku siiye awlaad ah iyo reerkaaga u cadaalad samee imaamun caadil washaabu nashaأa fii cibaadaة اllahi caza wajal qof dhalinyaro ah oo waktigiisii iyo naftiisii iyo quwadiisii iyo shabaabnimadiisii ilahay dariiqiisa ku bixinaya inuu ilahay diinta ilahay barso diinta ilahay inuu dadka gaarsiiyo diinta ilahay subxaana wa tacaala inuu ilaaliyo waktigiisii iyo noloshiisii oo dhan ba wuxuu ku bixinaya waa diinta alla weeyaan looma diidana walaa tansa nasiibaka min addunya inuu risqiga raadsado maxaa yeelay ilahay raaligelintiisa ka mid tahay risqiga xalaasha oo la raadinayo dariiq xalaala lagu raadiyo washaabu nashaأa fii cibaadaة اllahi caza wajal warajulu qalbuhu mucalaqu biاlmasaajid qof isagu qalbigiisaba ku guntan yahay masaajidka ilahi subxaana wa tacaala shanta salaadood inuu ku ilaaliyo masaajidki masaajidka un weeyaan hamigiisa ugu weyn danihiisa haddii uu soo dhamaysto waktiga hurdadana gurigiisu aadayaa waktiga cunadii wixii lamida gurigiisu tegayaa waktiga shaqadana shaqadiisu ku maqan yahay o iskuulkiisa iyo meeluhu aadi lahaa waktiga kale laakiin masaajidku jooga waktiga kale masaajidku jooga qolooyinka noocaas ah malaa'igta masaajidada ilaahay jooga waa tabayaan haddii la waayo war qofkii hebel ahaa ee ahlulmasjidka ahaa aawey aawey aynu soo booqano waa lasoo booqanaya adigu ma arkaysid laakiin waa kusoo booqanaya nacam sida dadka masaajidka kugula tukanayaba ay kuu tabayaan iyagana waa ku tabayaan beryahan ma arko qofkii hebel ah aawey sidaasay kuu tabayaan warajulu qalbuhu mucalaqu bilmasaajid warajulaani taxaabaa fi llahi ijtamaca calayhi watafaraqa caleyh ama labadii ragga ha noqoto ama labadii dumarka ahaa taxaabaa fi llahi ijtamaca calayhi watafaraqa caleyh alla dartiisay isu jeclaadeen alla ardi- dartiisayna ku kala tageen ka kalena waxa weeyaan rajul ilaahi subxaanah wa tacaala intuu xusuustay rag iyo dumarba wuxuu yahay meel cidlo isagoo jooga ama gurigiisa ama meeshay duntaba ha ahaato ilahay intuu xusuustay subxaana wa tacala cadamadiisii iyo weynankiisii markaa ilahay ka cabsaday subxaana wa tacaala ilina ay ka timid qofkaan ilahay carshigiisu harsanaya subxaana wa tacaala ka kalena waxa weeyaan rajulu dacathu imra'atu daata mansabin wa jamaal faqaala inii akhaafu allah xumaan iyo zine inta loogu yeeray ilahay xusuustay subxana wa tacala rag iyo dumarba wuxuu yahay markaana yihi inii akhaafu allah ilahay baan ka baqanaya subxaana wa tacaala ka kalena waxa weeyaan rajul sadaqo intuu sadaqaystay ayay aad iyo aad u sadaqo badan qofka noocaas oo kaleana ilahay subxaana wa tacala carshigiisu harsanaya waa khislado sahal ah qofku hadduu mid karo ama laba ama saddex ama kulligoodba kari karayo aynu ka mid noqon karayno markaa sababna u noqonaysa inaynu ka badbaadno yowma yajcalu lwildaana shiiba maalinta murugada iyo dhibaatadaasi ay taallo alla waxaanu ka baryaynaa subxana wa tacala biasmaai lxusna wasifaatihi alculaa inuu inagu daro dadka ilahay carshigiisa harsanaya subxaana wa tacaala inuuna sahlo acmaasha noocaas oo kale inaynu ka mid noqonno dadka ilahi subxaana wa tacaala u yasiray u fududeeyey wajazakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu